الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد baabu farfi maa yuukalu laxmuhu yusiibu haw waxaa la sheegayaa wixii hilibkiisa la cunayay oo digadiisu marada ku daadato farfigu waa uuska min bayni farfin wa damin labanan khaalisan lishaaribiin labanan khaalisan saa'iqan lishaaribiin waxaa lagu tilmaamaa markaa farfiga waxaan uuska aynu nidhaahno innagu rawskuna waa marka saaladu dibadda u soo baxdo wixii hilibkiisa la cunayay farfigiisa ama uuskiisa oo ku daata marada macnaha inaanu nijaasaynaynin baa halkan uu daliishanayaa sheekhu iyo xadiidka taa tusinaya si kale haddaynu dhigno waxaynu soo maraynay in kaadidii geela la cabay in xeradii adhiga lagu tukanayay waxyaabahaasoo dhan waxay muujinayeen xoolaha aynu hilibkooda cunayno inaan digadooda iyo kaadidoodu nijaas ahayn waa masalo la isku khilaafay laakiin adiladaasuu sheekhu inoo soo dhigay can camri bni maymuun waxaa laga warinayaa marka camru bnu maymuun waxaa ahaan jiray nin mukhadrama mukhadramku waa qofka rasuulka soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam ee wakhtigii jaahiliyada soo gaadhay ase aa nebiga arag weliba inuu rumeeyey baa la tilmaamaa nebigu intuu noolaa calayhi salaatu wasalaam waanu la kulminuun camru bnu maymuun alawdi abuu yaxyaa baa kunyadiisa la odhan jiro meesha kuufe la odhan jiray buu deganaan jiray asxaabtu ninay jecel yihiin buu ahaa cibaado badan markuu masjidka soo galo ee la arkaabaa ilaahay la xusuusan jiray ilaa qofka wanaagsan ilaahay baad ku xusuusanaysaa sidaa daraaddeed baa waxaan u dhintay sanadii afar iyo toddobaatan hijiradu marka ay ahayd kitaabka saddex iyo toban xadiid buu ku leeyahay waxa uu camru bnu maymuun yidhi marka waa liiska taabiciintu ku jiraan baan uga jeedaa ee liiska asxaabta ka raadin maysa xadaanaa cabdullaahi cabdullaahi baa noo warramay buui marka la idlaaqo in waxba lagu qaydin loona abtirin cabdullaahi bnu mascuud bay u yaqaanaan muxadisiintu fii bayt ilmaal annagoo baanka muslimiinta joogna markuu xadiidka ii sheegayay baankaanu joognay buui qaala wuxuu uhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yusallii cinda albeyt kacbada ilaahay agteeduu ku tukanayay waa cahdigii muslimiintu ay itaalka yaraayeen ee maka la joogay wa mala-un min quraysh qolo reer quraysheediina juluus way fadhiyeen mala waa koox kuwa weliba dhakada waaweynee isweyneeya meeshaasay iyaguna fadhiyeen waqad naxaruu jazuura neef geelana way gowraceen naxrigu waa dhuundhowga jazuurkuna waa geela fa qaala bacduhum qaarkood baa waxay idhaahdeen ayukum kiineebaa ya'khudu qaadaya haada alfarf uuska ah mindhicirkii neefka uusbaa ka soo daatay kumaa uuskaa qaadaya bidamihi maca dami iyadoo dhiigguna la socdo oo uuskan neefka la qalay iyo dhiiggiisa ayaa qaadaya iyagiibaa iswada hadlaya uma yumhiluhu nebiga sugaya xataa yadaca jeeruu dhigo jabhatahu foodiisa saajidan wajhawdha wejigiisa saajidan ilaahay isagoo u sujuudsan isagoo sujuudsan baydhaa qofkeebaa sugaya ilaa intuu maxamed sujuudayo fa yadacuhu saaraya yacnii calaa dahrihi dhabarkiisa yaa sugaya oo dhabarka ka saaraya iyagii baa waxay idhahaan balkiineebaa ku dhaca maxamed waa kaa kacbada agteeda ku tukanaye intuu sugo ilaa intuu sujuudayo markuu sujuudana dhiiggaa iyo uuska ah dhabarka ayaa ka saaraya qaala cabdullaahi ibnu mascuud baa waxa uu yidhi oo dee isaguna markaa raggii itaalka daraaya nebigana waxbaan u qaban lahaa buuhi haddaan wax u tarayo itaal baanan sahaynin fambacatha waxa soo baxay ashqaahaa ummadda kii u gaalsanaa ama kooxdaa kii u gaalsanaayo cuqbatu bnu abi mucayd la odhan jiray oo waxaa lagu shabahayaa idin bacaa ashqaaha faqaala lahum rasuulu llaahi naaqata allaahi wa suqyaha kii reer samuuda hasha gowracay buu la qolayin faaqada wuxuu qaaday alfarha uuskii fadahaba bihi wuu la tegey uma amhalahu nebiguu sugay xataa khara saajidan jeeruu sujuuday markii uu falamaa khara markii uu sujuuday dhacay dheh saajidan isagoo sujuudsan markuu sujuud la dhacay nebigu wadacahu calaa dahri marka dhabarkii shariifkahaa buu ka saaray fa uhbirat waxaa loo sheegay faadimatu bintu rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam faadimaa loo sheegay oo ina nebiya riwaayinka qaarkood waxay tilmaamayaan ma qisaska qaarkood inuu cabdilaahigan laftiisu yihi soo cararbal anigu arrin maaye wahiya jaariyatun inan yar bay ahayd oo ordaysa oo dhababacaynaysa fa jaa-ad way timid tascaa iyadoo ordi fa akhadatu wixii bay ka qaaday min dahrihii dhabarka nabigay ka qaaday calayhi salaatu wasalaam markaase iyagina cay u dhigdhigtay u kala tirisa way iska aamuseeno waxay dhaha inan yar maxaynu kala hadlay ibnu mascuudna intaasuu doonayay oo wuxuu lahaa adiga way ku dilaya inanta yar way iska dayn falamaa faraqa min salaatihi markuu nebigu salaadiisii ka baxay buu qaala wuxuu yidhi intuu iyagii habaaray allaahumma ilaahayow calayka biquraysh quraysh baan kugu halleeyey quraysh ayaan kugu salliday alaaa maraatin saddex jeer buu nebigu ku celiyey allaahumma calayka biabi jahl ibni hishaam ninka abi jahl la yidhaahdo ilaahw qabo wa shaybata bni rabiica wa cutbata bni rabiica wa cuqbata bni abi mucayd wacuqbata bni abi maciid macayd mise maciid muxuu dardi saasaa malaha mucaydkaasa sax intaasuu nebigu ka magacaabay calayhi salaatu wasalaam xataa cadda ilaa uu tiriyey sabcatan min quraysh toddoba quraysha buu tiriyey qaala cabdullaahi bnu mascuud baa waxau ihi fawaladii ilaahay baan ku dhaartay anzala calayhi lkitaab kitaabka qur-aanka ilaaha nebiga ku soo dejiyey baan ku dhaartaye laqad ra'aytuhum intii maalintii meeshaa fadhidayba waan arkay sharcaa iyaga oo legdan gaylaansan ama wada daatay yowma badrin maalintii beder fii qaliibin waaxid god keliya macnaa intuu kow ka dhigay nebigu laayay ayaa baktigoodiina uu jiido bohol halkeera buu ku ururiyey uhi halkaa haynagaga dadku yuu cudur ka qaadine halkaa aynaga asturnaadaan marka habaarkii rasuulku uula helay sala allahu calayhi wasalam ilan kibir bay nebiga ku waxyeelaynayeen kuna dhibayeen maxali shaahidka markaasaad arkayso rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma uunan ka jabin salaadii iyada oo waxaasi ay ku daateen ee uu iska dhammaystirtay wixii dusha laga saaray iyadoo aanu markaa u joojinine salaadiisii iska dhammaysta mudduu weliba sii sujuudsanaa ilaa intay inantu u imanaysay nebiga calayhi salaatu wasalaam hal dhan alaabteed dee qofka dhakada laga saaray waa dareemi karaysaa culayska uu leeyay waxaad ka qaadanaysaa siday gaaladu nebiga u dhibeen calayhi salaatu wasalaam dee qof ilaahay u run sheegaya inaanu gaalku jeclayn geesinimadii faadimo ayaa halkaa ka arkaysaa oo markaas hablihiisaba tii u yaraay lahayd nebiguna jeclaa calayhi salaatu wasalaam waxa aad ka arkaysaa oo kale istidcaafka itaaldarrada soo martay muslimiinta iyo siay u sabrayeen ilaa intay gaadhayeen inay awoodaystaan culimada qaarkood waxay leeyihin dee uu soo qora halkanba maaha waa dhiig ayaa isaguna maraya dhiigguna inu nijaas ahaabaa la ysku waafaqsanaa mana ka jabinin salaadii idan yuktafaru fi dawaami maa laa yuktafaru fi libtidaa baydha waxaa la saamaxayaa kusii jiridda salaada waxaan bilowgii la saamaxeen taasna way sheegaan laakiin sheekhu sidaas u keenay baabulbuzaaq yusiibu thawb xaakadii ama duufkii oo marada ku dhacaya candhuufta saafiga ah hadalkama joogo laakiin waa tan kale laga shakiyayo buzaaq waa waxa afka uu ka soo tuurayo qofkuoo yusiibu thawba marada ku dhacaya ama qofkuba ku tufayo hadduu wax kala waayo macnaa inaanay nijaas ahayn ayaa halkan uu ku sheegaya can anasin ana nabiya sala allahu calayhi wasalam akhada wuxuu qaaday darafa ridaa'ihi maradiisa dacalkeeda fa bashaqa fiihi wuu ku tufay fa radda waxa uu ku celiyey bacdahu calaa bacd barhkiiba barhka kale wuu isku jijibiyey maradiibasaa isku jijibiyey midkiin marka uu tukanayo dee yaanu ku tufin hortiisa iyo midigtiisa cagaa hoostooda ha ku tuf ama sidaaba ha sameeye buu nebigu intuu marada ku tufay buu saa isugu jijibiyey marka mindiil iyo masar yar iyo waxaa intood iskaga haysato jeebka haddii waxaasi ay kaa soo dhacaan ummadana ha sunaynin adiguna meelo kale ha wasakaynin masaajidkae meeshaada yar ku tufo jeebkaaga ku cesho si aad goodhow dhasbiinka u gaadhsiiso markaa nijaas maha wey taasina can abi hurayrata can nabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau yidhi idaa sallaa axadukum midkiin marka uu tukado tukanayo falaa yabsuq bayna yadayhi hortiisayuu ku tufin ilaahay baa hortiisa ah oo uu la faqaya walaa can yamiini midigtiisana yuu ku tufin oo malaggiibaa ka xiga walaakiin can yasaari bidixdiisa ha ku tuf aw taxta qadamihi ama cagta hoosteeda waa haddii meeshu ay ciidta wa ilaa haddii kale faliyafcal haakada sidaa ha sameeyo fabasaqa nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu tufay fii thawbihi maradiisu ku tuf ailaa falyafcal haakada sidaa ha sameeyo siduu samaynayaana waa sideedee fabasaqa nabiyu fii thawbihi maradiisuu nebigu ku tufay wadalakahu waa ku jijibiyey marka waa saddex socotaayoo dhibic dhibicdan uu ku leeyahay waa ilaa haddii aanu helaynin dee meelaha halkaa cagaha hoostooda aanu ku tufi karayn falyafcal haakada sa ha sameeyo candhuuftii buu markaa ku tufay marada kadibna waxa uu yidhi sidaana ha isugu jijibiyo ha ku dhex baabi'iyo laakiin gacmaaga dee ha ku xoqi maradaa ka saalan gacanta dadkaad ilan ku salaamaysa ha dhowtee dad gacantii ku dhoobtay haddana dadkii tidhaahdo waan salaamaya u arrin fiican maataas maradaada waad ka maydhee marada marada ha ku qaado baabu badi tayamum gebagabaysigii bilowgiisi siduu ku bilaabmay waa sababu majii'i tayamum gebagabaysiga sababtii lagu jireeyey kitaabkaa kalena waa sheegayaa axaadiidta kalena wuu sheegayaa laakiin meelay ku kala duwan yihiin oo aad markaa garan karaysa ama kaasaa siyaado leh ama kan can caaishata qaalat kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigaanu la baxnay fii bacdi asfaari safaradiisa qaar ka mid a waxaa laga faa'idaysanaya inay dumarku la safrayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam dhibna ma leh hadday dhowr yihiinna wuu qori tuure ama wuxuu nasiibkooday qaadi xataa idaa kunnaa bilbaydaa bar bannaan markaanu marayno aw daatiljeish meesha laydhaah ulaatiljish iyo daatiljeish waa meel ilaa aduu saddex mayl madiina u jirta waa markay soo socodkii soo marayaan halkaa daatuljeish meel magaceed weeye oo markaa madiina lagu soo socdaa waxa loo yaqaano bariidka arifoof oy saddex mayl ku qiyaasi jireen ayaa aan u soo jirnaa madiina inqadaca ciqdun lii markaa waxa go-ay kuulan lahaa way soo ammaanaysato asmay ka soo qaadatay iyadoo laga faa'iidaysanayo wixii la kala irgisaystana in lala safri karo haddii uu raalli ka yahay qofka laga ammaanaystay isqurxintuna dumarka ay isaga wanaagsantay maca safarkii xataa fa aqaama rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu nagaaday cala iltimaasihi calaada waa tacliiliya liltimaasi si loo raadiyo haar waa habar yar iyo arrinkeeda waxba sheegi maysa inaga dhaqaajiya mu odhanine dee islaanta baroorteeda isagunbay la ag fadhiyaysaae wuxuu ihi warbal arrinkaa ha la raadiyo bahalkii arrinkiisii ha la galo ha la doono wa aqaama annaasu macahu nebigii bay dadkii la joogeen walaysuu calaa maain biyana may haysan walaysa macahu maaun biyo may dul joogin walaysuu calaa maain biyo ma dul joogaantu waa ceel ma ceel biyood ma joogaan walaysa macahu maaun biyana ma sitaan weeye meeshu ceel biyood maaha biyana ma sitaan fa ata nnaasu abaabakrin radia allaahu canh dadkiibaa abuubakar u yimi ilaa waa la ysu aanaynaya un dadkee fa qaaluu waxay idhahdeen alaa taraa miyaanad arkaynin maa sanacad caaisha inantaadii caaisha waxay samaysay maxay samaysay aqaamat birasuuliillaah rasuulkiibay jilib xidhay wa binnaasi dadkiina way jilib xidhay ile kol hadduu rasuulkii ay xidhatay dadkiina wuu xidhan yahay arwaata nebigii qufulatay inantii ka soo qaba bay dhah walaysuu calaa maain dee ceel biyoodna ma joogaan walaysa macahu maa biyana ma haystaan fa jaa'a abubakrin radia allaahu canh abubakar baa yimi isagoo cadhaysan wa rasuulullaahi rasuulka ilaahayna waadicu ra'sahu madaxiisa wuxuu saaray bay jira calaa fakhidii bowdadayda qad naama waanu seexday isagoo yaro seexday oo dee waa la soo guuro galay oo waa dhowaa tahay oo in yar cagtiis halkaa boodadayda madaxiisa saaro yala jiifsaday ayuu noo yimi abubakr fa qaala wuxuu yidhi xabasti rasuula allaahi waannaas walaysuu calaa maa'in walaysa macahum maa dadkii baad waxaan ku samaysay biyo ma haystaan ceel biyood ma joogaan ummaddii ilaahay baad xanibtay wuu huruufaya qaalat caaishatu waxay tidhi facaatabanii abuubakrin wuxuu igu canaantay ii canaantay wa qaala wuxuu ku hadlay maa shaa allahu an yaquula wuxuu ilaahay doona inuu ku hadlo dee waa nin inantiisii u cadhaysan yahayoo ceebka odhan maa laakiin dee canaan buu kaga qaadqaaday wa qaala wuxuu ku dhawaaqay maa shaa allaahu an yaquula wuxuu ilaahay doona inuu yidhaahdo may sii faaqidine huruufka iyo hadadaada iyo waxa faallo kale kamay sii gelin waxbuu igu horgufa ficil intaa kuma joogina ficilna waaba ku bilaabay inantiioo wajacala wuxuu bilaabay yadcunu biyadihi gacantiisuu igaga gujinaya fii khaasirati kalidayda waa xanaaqsan yahi odaygi wajacala wuxuu bilaabay yadcunu yadcanu iyo yadcunu bay kala qaadaan oo yadcanu waa nasabkoo la dura bay dhaah yadcununa waa jidhkoo la duro warankii iyo wixii la mid ahaa biyadii gacantunbaabu fii khaasirati jug halkaasunbu kelida waana meel xasaasiya famaa manacanii markaa ismaa dhaqaajinin bay iyaduna leedahay waan iska adkaystay ilaa aabbaheedii iyo nabigeedii bay udhaxaysaa famaa manacanii iima diidin min ataxaruki inaan isdhaqaajiyo ilaa makaanu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga makaanadiisa calaa fakhidii uu ku sugan yahay boodadaydii maadaamuu nebigu madaxa ku hayo waan tix gelinayaoo waxaanse rasuulku yuu toosi islaantaasaa raalliye ah raalliyuunbay dumarku iska sheegaane bal innaga ka waran haddii la yar gujiyo aada u horraysa ayuu qaylada waaya markaa waxay tihi waan iska adkaystay aygu wada uun aniguna dabeetana dee isagu cadhadu waa cajiib fa naama rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuu yara seexday xataa asbaxa jeeruu waa bariistay calaa hayri maa biyo la-aan isaga qudhiisu waa hurdaa marka waagiina waa dilaacay salaadii subax kama tegaysa laakiin waagiina wuu dilaacay calaa maa calaa hayri maa biyo la-aan faanzla allahu caza wajala aayat tayamum ilaahay baa soo dejiyay aayaddaa suurat lmaa-ida aayatu tayamum usayd ibnu xudayr raggii cibaadada badnaa ee markaa isaguna dee howlgalkan ku jira ee bahalka raadinayay mid ka mida ahaa raggii raadinaya ayaa faqaala usayd ibnu xudayr baa waxa uhi maa hiya barakadani may ahaanin damiirku wuxuu u noqonayaa uun wax laga fahmaya qariin ahaan calaam ahaan lagu fahmayo oo damiirku had iyo jeer wuxuu u noqdaa baa la ydhaha wixii lasoo sheegay mararka qaarkood buu u noqon karaa wax ka dambeeya oo calaamooyin lagu fahmayo marka baraka xagga dambe lagu sheegaya marka maa hiya barakadu may aha barakadan iminka aynu hellay ma aha biawali barakatikum barakadiinni u horraysay yaa aala abaabakr yaa aala abibakr reer abuubakarow barakadan iminka aynu hellay ee gebagabaysigan laynoo jideeye aynu ka hellay barakooyinkiina tii u horraysay maaha barakooyin badan baanu idinka hellay wixii arrinkaaga ku saabsaniba cayshay waa baraka waati kitaabkaa kale aynu ku arkayna qur-aan baa waa kusoo degada maa hiya biawali barakatikum yaa aala abi bakr barakadana tii horraysa maa barakooyin badan baa leedi wuu ku farxa qaalat waxay tidhi fa bacatna albaciira aladii kuntu calayh fa bacatnaa waxaanu kicinnay albaciira awrkii alladii kuntu calayhi ansaaraada fawajadna alciqda taxta fawajadnaa waxaanu hellay alciqda kuushii taxtahu iyadoo ku hoos jirtaba awrkii baa la kiciyey mise halkanaabay taallaa wixii colka dhan lagu fayliyey guutaa loo fayliyay oo baadhitaan gashay faxs ilahay intan unbu uga jeeday subxaana wa tacaala marka waxa weeye ataakhiir lahu khayr dadka ilaah unbaa u doora subxaana wa tacaala waxaad sharaysanaysaa khayr ku ah marka halkaasaynu ka fahamnay mucaamaladii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee wanaagsanayde ummaddiisiiyo asxaabtiisa uu ula dhaqmayay iyo ummadduu tababaray haba iska yaraadeena see u waaweynaayeen inantani waa inan yar oo da-deedu yar tahay haddana say u fikiraysa iyo odaygii iyo say u kala badbaadinaysa sawjkeedii iyo dee adiga arkaya tartiibtay samaynayso qof weyniba aanu laga yaabo inaanu in badanoo waaweyni garateenba sababtu gebagabaysi ku yimee loo jideeyo waa baahidaa timid halkaa waxaad ka fahmaysaa xikmata tanjiimi alqur'aan qur-aanku sababta saddex iyo labaatan sano usoo degayay baa kuwani ay ka mid yihiin mar qura ilaahay ma keenin laakiin baahiyaha dadkoo lagaga jawaabaya daraaddeed ayaa ilaahay uu usoo dejinaya saddex iyo labaatan sano arrin adag baa imanaya kolkaasaa lagu saxaya mushkilad baa imanaysa markaasaa aayaad lagu xalinaya baabu tayamumi fi lxadar marka la iska joogo in la gebagabaysan karo qur-aanka safar baa ilaahay uu ku tilmaamay markay dadku safar yihiin inay gebagabaystaan laakiin axaadiida rasuulkuna waxay caddaynaysaa sala allahu calayhi wasalam marka la nagi yahay ee aan safarba lagu jirin qudhigeeda inuu gebagabaysigii mashruuc yahay haddii dee markaa aada biyoweydo ama cudur kugu dhaco can cumayr waxaa laga warinayaa mawla bni mawlaa ibni cabbaas cabdillaahi bni cabbaas ayuu mawla u ahaa mawlaa ibni cabbaas waxaa raajixa bay leeyihin mawlaa ummi lfadl umulfadl oo ibnu cabbaas hooyadii ah ayaa maaragtay xoraysay waa iska reer cabbaas unbaa dee xoreeyay haddee ibnu cabbaas hooyadii xoraysay dee isaguna inuu xoreeyo kalun bay ka dhigantay marka nin dee fiqa abuu ahaa waxaa la yidhaha cumayr ibnu cabdillaah ayaa la odhan jiray annahu isagu samicahu wuu maqlay cumayr markaa damiirka annahu ah wuxuu u noqonayaa ninka ka warinaya cumayr oo dee sanadkan xadiidka laga jaray mararka qaarkood baa laga yaabaa inuu kugu xidhmo ninka ka warinaya cumayrna waa cabduraxmaan ibnu hurmus ninka la odhan jiray annahu cabduraxmaan ibnu hurmus samicahu cumayr buu maqlay yaquulu iyadoo cumayr uu odhanayo aqbaltu waan soo qaabilay ana aniga iyo wa cabdullaahi ibnu yasaar mawlaa maymuuna maymuuna mawlaheed ahaa labadayadaasaa soo qaabilay ninkanaanu ku soconaynu gallay marka ninka xadiidka maqlay waa cabduraxmaan ibnu hurmus labada nina israacayna waa cumayr iyo cabdillaahi ibnu yasaar marka waxa uu leeyahay aniga iyo cumayrkii aan ka warinayay ayaa intoonu israacnaybaa waxaan u tagnay cabdillaahi ibnu yasaar cabdillaahi ibnu yasaarna wuxuu ka soo jeedaa isaguna waa usradii muxadisiinta u badnaa ay walaalahayeen cabdillaahi ibnu yasaar sulaymaan ibnu yasaar cabdulmelik ibnu yasaar cabdillaahi ibnu yasaar waa rag cilmi badan bay ahaayeen oo caan ku ah kutubta xadiidka walaalaah marka aniga iyo cabdillaahi ibnu anigoo cumayr ah iyo cabdillaahi ibnu yasaar oo isaguna maymuuna ay xoraysay ayaa israacnay xataa dakhalnaa ilaa aan u gallay calaa abi juhaym ibn alxaaris ibnu sacsaca ibnu sama alansaari ibnu sama alansaari ninkaas saxaabigaa baan u galay waxaa odhanaya cumayr oo la socda cabdillaahi waxaa kasii warinayna cabdiraxmaan waxaan uga jeednaa si aana damiirka ugu celinin cumayr iyo ibnu cabbaas ibnu cabbaas isagu kuma jira markaa dadkan wax warinaya fa qaala abu juhaym baa waxau ihi abujahmigii imbijaaniyadda lahaa maahe waa musaqar kani waa abu juhaym wey aqbala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu ka yimi min naxwi bi'ri ljamal meesha bi'ruljamal laydhaha waa ceel meelaha ka agdhow walaqiyahu rajulun waa meelaha madiinuunbuu ka agdhowaya marka walaqiyahu rajulun nebiga nin baa la kulmay wasalama calayhi wuu salaamay falam yarudda rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam calayhi nebigu salaantii kamau qaadin ninkii salaamay wacalaykum asalaam muu odhan xataa aqbala cala aljidaar gidaar buu qaabilay nebigu fa masaxa wuxuu ku masaxay biwajhi wayaday wejigiisa iyo labadiisa gacmood uma radda calayhi salaam salaamtii buu ka qaaday macnaha wuu weysaystay bay ka dhigan waa tayamumay marka dikrigan oo salaamta qaadideeda abuu doonayaa inuu nebigu u tayamumo calaa dahaara ilaahay uu ku xuso marka xadiidkani wuxuu lala akhriyayaa xadiidkii kale aynu soo marnay caaisha ay lahayd kaana yadkuru llaha calaa axyaani xaalad waluu nebigu ku sugan yahayba ilaahay buu u dikrii jiray oo u xusi jiray iyaduu kaasi jira haddana kani wuxuu kuleeyahay salaamtii faralka ahaydba muu qaadin ilaa uu nebigu tayamumay marka halkaa waxaa ka cad oon cidiba isku khilaafsanayn culimada qofku hadduu jinaabo leeya ama xayd leeya ama waysela yahay inay mar walba u fiican tahay qur-aanka akhrintiisa kitaabka taabashadiisa baytullaahi alxaraamka fadhiisashadiisa inay intaba dahaaradu wanaagsantahy waa naskana cadaynaya saxiixa oo salaamtiina waa dikri dikrina waxa u weyn qur-aanka bukhaari isagu tacliiq buu ku warinaya iyo muslim markaa maxalushaahidku waxa weeye isagoon meelba tegina madiine jooga nebigu waa gabagabaystay calayhi salaatu wasalaam markuu biyo hore waaye can cabdiraxmaan bni abza ana rajula ataa cumara faqaala ninbaa cumar u yimi oo ku yidhi inii ajnabtu falam ajid ilmaa waan jinaaboodoo biyo ma helin jinaabadaasaa igu timid oo kolkaasaan biwa waaye qaala cumaru laa tusalli cumar baa ku yidhi de ha tukanin kol haddaanad biyo hayse ha tukanin faqaala camaar ibnu yaasir camaar ibnu yaasir baa wuxuu ku yidhi cumar yaa amiira almu'miniin amaa tadkuru miyaanad xusuusnayn id wakti ana wa anta aniga iyo adugu fii sariyatin aynu cod la soconnay meelaha qaarkoodna geel iyobay sheegayeen inay la joogeen oo laga yaaba inay labadaba isku dhex wadeen fa ajnabnaa waynu jinaaboonno falam najid ilmaa biyana maynaan helin wakhtigii nebiga innagoo col ku jirna ayaa jinaaba inagu timid labadeennoo markaasaynu biyo weynay fa amaa anta falam tusalli adigu maa tukan beriga ah wa amaa ana laakiin anugu fatamacagtu fi turaab ciiddaan ku gelgelimaystay fa sallaytu waan tukaday fa atayna nabiya sala allahu calayhi wasalam marka tamacagtu waxa weye ciiddii baan isku rogrogay oo wuxuu ka soo qaaday un sidii biyaha loogu wada dhammaystiri jiray jidhka in ciiddana loogu wada dhammaystiro jidhka fa atayna nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigaynuu nimi fadakarnaa daalika lahu arrintii baynu sheegnay ninkana ma tukan anna waan tukaday saan u tukadayna waa gabagabaysi noocaas oo jidhkao dhana faqaala markaa nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam inamaa kaana yakfiika waxa ahaa mid kugu filan sidan oo sidee ah fadaraba nabiyu nabigu wuxuu ku dhuftay yadayhi ilaa alard labadiisa gacmood buu dhulka kaga babsiiyey uma nafaqa fiihimaa waa afuufay uma masaxa bihimaa wajh wejigiisuu ku masaxay iyo wa kafayhi gacmaha intan hore laga faraxasho ee ilaa rusqiga ama ilaa cumaacumaha intaa jalaqleedee jirecdasan wejiga iyo ilaa intaa shirecdas shaka raawi raawigii xadiidka warinaya baa shakiyey ila almirfaqayn aw ila alkafayn dalowma wuxuu yidhi ilaa suxullada mise ilaa kafaynka sida raajixaana xagga dambe bay noogu iman doonta waa ilaa kuraamaha ilaa intaa hore ee jalaqlayda gacanta jirecda sane hore faqaala cumaru baa wuxuu yidhi nuwallika maa tawallayta waxaanu kuu xambaarin waxaad xambaaratay annagu garan mayne nuwalliika waxaanu dusha kaa saari ood ilaahay la hortegi maa tawallayta waxa aad qaadato inaad fatwadaa dadka u sheegto ood cilmigaa sii tabliiqisaad sii gaadhsiiso anu ma garanayo marka waxaynu ka faa'idaysanaynaa halkan gebagabaysigu inuu hal mar yahay oo aanu laba jeer ahayn waa sida riwaayadan sheegtay waxaa laga faa'idaysanayaa oo kale in wejigii iyo gacmihii la kala horraysiinayo wejigu horraynayo gacmuhuna ku xigayaan waxaa saddexaadoo laga faa'idaysanayaa inaan ilaa suxullada la wadaynini ilaa gacmaha inta horean la wadayo meel kaleoo la gaadhsiiyana iska daadaa waxaa afraadoo laga faa'idaysanayaa dee in ciidda lagu gebagabaysanayo gidaarkana waa lagu gebagabaysan karaayo dee xadiidkaa hore waa kii aynu soo arkaynay nebigu xataa aqbala cala aljidaar gidaarunbuu qaabilay gacmaha gidaarunbuu ku dhuftay madhabu shawaafic waxay idhahdaan waxaa laga yaabaa gidaarku inuu ciid lahaa ama uu yaro qoday riwaaya baa markaa keeneen qodis sheegaysa laakiin waa daciif marka in gidaarkii la isticmaali karo taa horaa sheegtay salaamta in ciidda la isticmaali karaan tanaa sheegtay in gacmaha iyo wejiga lagu gaabsan karo inay hal mar noqon karto intaba waynu ka aragno waxaad ka arkaysaa qofka bani aadamka dee dad nin habari seegtay halma dhaafi waayo dee cumar waa ilaaway waa qiso dhan oo dee taariikhdeeda ay u rikoord garaysantahay camaar isagu waa ilaaway wuxuuse ku qanacsan yahay ammaanada walaalkii camaar markaa wuxu uhi adigu iska wad kaa joojin mayne sida xadiidka dambe aynu ku arkayno oo jooji ka odhan maayee iska wad adunbaa ka mas-uule markaa qofkii wax lagu aaminayo waa loo sheegaya waa loo daynaya saxiixun saxiixu abi daawuud riwaa lkhaliil duuna qaaf macnaha qaafkuna waa muttafaqu calayhi weeye duuna shak iyadoo aanu shakiin wahuwa almaxfuud sida maxfuudka ahi ee sugani waxa weeyaan inaanu shakiine wajhahu wa kafayhi lagu daayo oo aan mirfaqaynka la raacin can camaar ibnu yaasirin qaala ajnabtu ana filibil waan jinaabooday anigoo geel la jooga falam ajid maa biyo maan helin fatamacagtu fi turaab waxaan ku ku isku rogrogay ku gelgelimaystay ciidda tamacuka daabba daabaddu sida ay u gelgelimaysato adiga arkayoo geela iyo dameeraha iyo gelgelin buu leeyahy uu isku maydho kuna xoqdo fa ataytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan u imi fa akhbartu bidalika arrintii baan u sheegay faqaala wuxuu uhi inamaa kaana yujziik min dalik intaa waxaa kaaga filla atayamum gebagabaysigii ilaahay sheegay baabu tayamumi fi safar marka socdaalka la yahayna waa la gebagabaysan karaa can camaarin qaala carasa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu degay biulaati ljeish meesha la idhaah markii horena waa tii aynu soo maraynay daatuljeish iyo ulaatuljeish labadaba inay magacaa leedahay meeshii madiine u dhoweyd wey wa macahu caaishata zawjuhu fanqaaca ciqduhaa kuusheedii baa gooday min jazci difaar jazcu difaar waa kuul yamaniyada magaceedana la yidhaahdo magacaa kuushan dumarku dee marka ay ku xaragoonayeen ee waxa isku jirjira leh kaasoo magaceedu jizcu difaar meel yaman lagu sameeyo taasaa ka gooday fa xubisa annaasu biyii baa waxaa la hakiyey dadkii ibtiqaa'a ciqdihaa daalik si loo baadi doono kuusheeda xataa adaa'a alfajru jeeroo waagii caddaaday marka haddii aad ku howlan tahay cibaadada u diyaargarowgeeda wakhtigoo dib dhacaa inaanay dhib lahayn baa laga faa'idaysanayaa halka ama biyaa la daydaeyaa amaba wakhtiga dee wakhtigiina markaasu iftiimay ama bahashan xataa daydaygeedaaba lagu habsaamay waxaana loogu kaadiyay dee in farajuu yimaado waxaan taa uga jeedaa haddii maalan qabow ku haysto biyihiina aad ku maydhan kari lahaaday qabowga daraaddeed oo aada biyo diirsanayso salaaduba ha caddaatee biyahaasaad diirsanaysa adigoo biyihii diirsan karaya laguu saamixi maayo inaad isticmaasho gidaar iyo gebagabaysi dadka qaarkood baa laga yaabaa inay ka wahsadaan oo iska isticmaalaan gebagabaysi haddii salaadu caddaanayso waana dab shidataa biyana diirsataa xataa adaa'a alfajr ilaa waagii caddaaday waayo hawsh cibaadadii un mar haddaad ku howlan tahay u diyaargarowgeedii waqtulfadiilaheedii ku dhaafi maayo ilanmaad gaboodfaline walaysa maca annaasi maaun fataqayada calayha abubakri baa u cadhooday faqaala wuxuu uhi xabasti nnaasa walaysa macahu maa dadkii baad hakisay iyadoonay biyahays faanzala allahu caza wajalla ilaahay baa soo dejiyey ruksata tayamumi bishaciid fasixii gebagabaysiga ee lagu gebagabaysanayay maxay shaciidka fatayamamuu saciidan ayiba saciidkiina wakaa saciidkii kulu maa sacida cala alard wixii dhulka ka sarreeya o dhan baa lagu sheegay wakadalik udliq cala turaab ciiddiina waa lagu sheegay luqadii markii loo noqdayna labadiiba wuu noqday xadiidkii markii loo noqdayna labadiiba wuu noqday gidaar buu ku gebagabaystay ciid buu ku gebagabaystayba aragna laakiin ciiddii waa bilaa khilaaf gidaarka maca alkhilaaf hadaad ciid helaysa nadiifa iska isticmaal haddii kalena gidaarkaa id tusciduuna walaa talwuun ayaa labadaa macno ah id tusciduuna markii aad buurta sii fuulayseen ama id tusciduuna marka saciidka yaacayseen oo bannaanka ah marka bannaanka yaacayseen meesha saciidka leh labada macnoba aayaddu way ixtimaalaysa meesha ciidda leh marka sii dhababacaynayeen maalintii la diray ee uxid uxud ama tusciduuna marka buurta fananayseen oo shaygii taagnaaya walaa talwuuna calaa axad qaala wuxuu uhi faqaama almuslimuuna maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nabigay la kaceen muslimiintii fadarabuu biaydiihim alard gacmahoodii bay dhulka ku garaaceen dhulkaasaa markaa riwaayinkii u bateen uma rafacuu aydiyahum gacmahoodii bay kor u qaadeen walam yanfuduu min aturaab ciiddii kamay afuufin walam yanfuduu min aturaab kamay daadin nafada nafdiga waxa la yidhaha markaad gacmaha saa u saydhsaydho eed sidii wax biyo saydhaya oo kale saa isaga lusho nafkhiga weeye afuufiduye walam yanfuduu min aturaabi shay-an eeg markii aayaddu saciid sheegtay markiiba ciidday u kaceen marka macnaha sii tooska in ciidda yidhahda ka iyadoon ay tarjamo kaleba nebiga kala kulmin markii la yidhi fatayamamuu saciidan ciidday gacmaha saareen waxbana ciiddii kamay daadinin famasaxuu bihaa wujuuhahum wejiyadoodiibay ku masaxeen wa aydiyahum gacmahoodiina way ku masaxeen ila almanaakibi ilaa garbaha wa min butuuni aydiihim gacmaha xaggeeda hoosena way ku masaxeen ila al aabaad ilaa kilinkilooyinka bi waaye hala dadaalun bay dhaan boodhka haloo naco markaa kolkii labadii gacmood ay dam ku siiyeen xaggan dusha ilaa garabkay wadeen xagga hoostana ay markay ka mariyeen ilaa kilinkiladay ku dhoobeen gacan la sheegayaaba gacanta inta faraha badan dee intan horaa lagu tilmaamaa mararka qaarkood baa laga yaabaa suxulkiiyo dhudhunka in la raaciyo sidaa daraaddeed bay macnihii waa u qaateen kii kusii xeeldheeraanshaha dadaalun bay ka ahayd ciidan la badsaday iyo meesha la marinayo la dheereeyey labadaba saasay ka ahaayeen markaa qolyaha qaarkood oo sheega dee ilaa suxullada in la masaxaya waa meelahay daliishadaan waayo nebiga aan sixin bay leeyihinoo dee muu odhanin ka joojiya halkaa markaa ilaa suxullada la gaadhsiinaya sidii weysadoo kale sida shaaficiyaduba ay qabaan wey qolyaha kalena waxay leeyihin waar nebiga lama sheegina iyagunbaa nimankan iska dadaalo ilaa halkan ku dhoobaye tuu nebiga ficilkiisu ku sugnaatay iyo tuu yidhi sameeyaba waa ilaa gacmaa intan hore muranka waxa keenaya naskii ayaa ad arkaysaa in qolaba dhan ka faa'idaysanayso isago kuwan asxaabtii oo isagii la joogo aayaddii soo degtay ilaa garabka ku waday bay baabu ikhtilaaf baabu likhtilaaf fii kayfiyati tayamum gebagabaysiga iyo hababkiisa ayaa la sheegay noocyadiisa weeye kayfiyadiisa oo ikhtilaaf ka jira siyaabo kala duwan ka soo aroortay nebiga inuu gebagabaystay mar haddii siyaabahani axaadiidta saxeixa ay ku sugmeenna intuba bannaan oo riwaayo kastoo nebiga ka sugan dee waa lagu camalfalayaa halkii la odhan lahaa midun ha la qaato kuwa kale ha laga tago waa kayfiyaad bannaan salaatulkhawf oo kale sideedii salaatulkhawf kayfiyado badan bay nebiga kaga soo aroortay habutukashada cabsida marka intaba waa loo tukan karaa intaba waa loo gebagabaysan karaa mar haddii xadiidku nebiga ka ansaxo riwaayaadku haba sii kala qawisanaadaan can camaar bni yaasirin qaala waxau ihi tayamamnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam annagoo nabiga la joognaanu gebagabaysanay bituraabi ciid baanu ku gebagabaysanay famasaxnaa biwujuuhinaa baanu ku masaxnay wa aydiinaa ila almanaakib gacmaha iyagana ilaa suxula ilaa garbaha ilaa garabkaanu gaadhsiinay waa dhudhunka iyo cududaba waa raacinay buu waa kayfiye jirta buu kuleeyay macnaha kayfiyadaa ilaa kor loogu qaadayo soo aroortay xadiidkana waa adiga arkayo nasaa-i iyo abi daawuud ba albani saxiix buu kaga dhigay nawcun aakharu min atayamumi wannafkhi fi lyadayn waa nooc kaloo ka mida gebagabaysiga oo isaguna jira iyo annafkh fi lyadayn in gacmii la afuufo qolyahani waxay dhahan waxba kamaanaan afuufin laakiin ka soo socdaa wuxuu sheegaya gacmii la afuufo maxaa loo afuufayaa boodhka laga yaraynaya boodhka ayaa la iska yaraynaya can cabdiraxmaan bni abza qaala kunaa cinda cumara faataahu rajulu faqaala yaa amiira almuminiin amiiru lmu'miniin ayuu yeedho waxau yihi rubamaa namkuthu waxaa laga yaabaa inaanu iska joogno ashahra washahrayn bil ama laba walaa najidu lmaa biyana aanaan helinba amiirulmuuminiino waxaa nagu dhacda inaanu mararka qaarkood bil ama laba bilood aanaan biyaba helinba duruufta dadka soo martaiyo diinta siday ugu dadaaleen engeegaa loogu xiraya markaase haddana indhaha laga soo saaray shisheeyaha iyo kuwii ummadda dhibayay sidaas arrinku naga ahaa caleentaasaa la cunayay marka lasii soconayo ee cadowga la raadsanayo biyolaantaana waa lagu hinjinayo fa qaala cumaru baa wuxuu idhi amaa ana anigu fa idaa lam ajid ilmaaa markaan biyo waayo lam akun ma ihi liusalliya mid tukanaya xataa ajida almaaa ilaa aan biyo helo dee anaaba sidaa kula buu ilaa aan biyo helo ma tukanayo fa qaala camaar ibnu yaasir baa waxau idhi atadkuru ya amiira almu'miniin ma xusuusanta xayu kunta bimakaani kada wa kada markii aad joogtay meel heblaaye iyo meel heblaayo wa naxnu narca libil geelana aynu raacayn mararka qaarkood bay dee cadowga geel ka soo helayaan sariyaa markii hore ku sugnayd iminkana geel bay sheegaysaa riwaayadu walaa mushaaxaad waxaa laga yaabaa inay labada xaalaba mareen dee siyaabo kala duwan rag u shaqaynaya bay ahaan oo nidaamul brotocolaad aan ku shaqaynaynin iyagoo wasiiradiibay geelna raacayeen colkana weerarayeen wax badan qabanayeen fa taclamu annaa ajnabna ma ogsoonta inaynu inagu dhacdo jinaabo fa taclamu hamsihii istifaamkaa go-an afa taclamu ma ogsoonta oo ma xusuusan tahay annaa ajnabna inay jinaaba inagu dhacdo qaala wuxuuhi nacam waan xusuusanay waa noqon kartaa macnaha qaala wuxuu idhi nacam haye iyana way noqon kartaa inay jiibin qisada aad tahay iyo inay ujiibin xagga hadalka aad tahay labadaba suuragal nacamtu nacam waan xusuusanay inay nagu timi jinaabo laakiin muu xusuusanin waxay ku xalliyeen ama nacam waayahay ka soco qofka hadday u jiibinaysa waxaad leeay soco nacam waxau idhi amaa ana anigu haddaan camaar ibnu yaasir ahay fatamaraqtu fi turaab ciiddaan ku gelgelimays fa atayna nebiya baynu u nimi fadaxika wuu qoslay nebigu wuxuu la yaabay siday u dadaaleen iyo dadaalkii halku la maray fa qaala markaasaa nebigu waxau idhi in kaana saciidu lakaafiik ciiddaaba kugu fillay in kaana saciid lakaafiik saciidkan ilaahay uu qur-aanka ku sheegay baaba kugu fillaa wa daraba bikafayhi ila alard labadiisaa gacmood buu dhulka nebigu ku dhuftay uma nafakha fiihima muu afuufay marka waxaa uu afuufayaa inaanu sawirka qofka wax ka bedelin boodhkan badani haddaad iminka boodh saarta labada gacmoodood ku dhoobto wejigii suuradaadii baa xumaanaysa suuradda qofka wixii wanaajinayaa la doonaya meeshiina waa tacabud iyo addoonsi ilahay inagu addoonsay ila ciidi waxba ma nadiifinayse shaygii cibaadada kaga gudbanaaye xadadka ahaa ayuunbaa lagu rafcinaya ilaahay inoo ruqseeyey waa ruqsad nafisin ilaahay uu inoo nafisiye wey laakiin boodh wax ma nadiifiyo marka waxba ha isku badinin boodhku boodh buu sii kordhina maxaad kaga badin isku taaba uun uma masaxa wajhahu wejigiisiibuu masaxay wa bacda diraacayhi iyo labadiisa dhudhun qayb ka mid ah marka waa meelaha ay culimada diraaciyo sheegaya ilaa dhudhunka ay daliishanayaan labada dhudhun barhkood kuwan kalena waxay leeyihiin dee dhudhunka barhkii baa layidhi dhudhunka o dhan kuma wada dhammaystirin marka lama gaadhsiinayo suxulka ee marka aad doonayso ilaa intan qur-aanta inaad dee yar dhammaystirto ayaa intan hore dee cududana uu gaadhaya waxaad marinaysa marka uu dadaalkii u dadaalayay kafka qaybtan hore gacanta masaxaadeedii unbaa dhudhunka la gashay wa bacda diraacayhi labadiisa dhudhuun qayb ka midana wuu masaxay fa qaala wuxu uhi itaqi illaaha yaa cammaar war cammaar oo ilaahay ka cabso cumar baa odhanaya oo waxaanaad sheegaysa bal iska hubso nabiga ha ku degdeginoo waxa ka sheegine waxa anagu ma xusuusnin weeye fa qaala wuxu uhi yaa amiira almu'miniin amiirulmu'miniinow u ixtiraamaya in shiita lam adkurhu dee haddaad doonto waaban iska aamus dadkaba u sheegi maayo in shiita haddaad doonayso eeg riwaayaba waxbay kordhinaysa murankan adag baa dhex maray labadii asxaabi haddaad doonayso dee waabaan iskaga aamusi buui imikaabaan jooji fatwadiisi iyo dadu sheegistaba halkaasaan ku hakin le adigaa masaalixda iyo mafaasidda isu qiyaasaya saa daraaddeed haddaad maslaxadu aragtay inaanan sheegin amiirumuminiinka waa laga tala qaadanayaa buui qaale wuxu uhi laa may ha joojinin wad walaakin nuwalliika min daalika arrinkaa waxaanu dhakada kuu saaraynaa maa tawallayta wixii aad adigu dusha ku qaadato aynaad dadka u sheegto aad soo baahayso idaacaddaada iska sii daaway baahintaada iska wad laakiin anigu ma xusuusti kumana fasixina aday kugu egto marka isagu dee wuxuu camaar cumar u jaheeyey inuu ilaaway cumarna isaga wuxuu u jaheeyey inuu wahmiyey kana wahmi buu kan u tiiriyey kana nisyaan buu kan u tiiriyey intaasaa la isweydaarsaday lakiin waxba la isu dhihi maayo marka ka halkaa ka arkaysaa cilmiga asxaabtu siduu u kala tagsanaa khilaafkooda waxyaabaa usababa dee waxa farqi udhexeeya cilmigoodii waman xafida xujatun calaa man lam yaxfad baa la idhaha qofka xafide wuxuu xujo ku yihi ka aan xafidin waxaad arkaysaa waxaa mas-uuliyadaha la yidhahdaa cilmiga waa u col xilalku had iyo jeer laabilaba ula haddii laabtaadu ay mas-uuliyado culculus iyo maamul iyo kala dirid u jahaysato cilmi daaya salaada ku dhex fikiraysa cumar laftiisa lahaa markaan salaada galaan colka tartiibiya markaasuu isoo hormaraya ciidanka si fiican baan u tartiibinayaa sidaasay ahaayeenoo cilmigu berigii dambe wuxuu isugu biya shubmay nimankii mawaalida la odhan jiray almawaali addoomihii la xoreeyey ilaa culimada aclaamtee waaweyn in badan oo ka mid a haddaad taariikhdooda akhrido waa addoomihii la xoreeyey nin madaxdii ka mida baa nin kalu waraysta wuxuu ihi gobolkaa hebel yaa jooga fulaan oo muxuu ka mid yahay ma quraysh baa mise waa carabti maya waa mawaalidii la xoreeyey oo gobol hebel yaa haysta mawaalidii la xoreeyey hebel baa haysta hebel baa oo hebel mar dambuu u sheego markaasuu yihi ma waa dadkii asalkooda xortaha suu yihi haa iminkaad iga jarta mawaali unbaad muddaba nagu wadeeyay hebel oo la xoreeya halkaa haystadaasumaad nagu haysa waan waxba taa ha odhanina cilmigaa ilaahay dadka ku ciseeyaa buui markaa raggani ahlucilmigii bay ahaayeen raggan la xoreeyaad arkaysaa ahlucilmigii bay ahayn markaa qofka aqoon leh ayuumaa meeshuu doonaba ha ka soo jeeda ama aabiye ha ahaado addoon ama xor ha ahaadee kaasunba cisi ilaahay uu siiyey buui waxba hala yaabin adeer marka waxaan uga jeednaa cumar waa cilmi badan yahay ijtihaadkiisuna wuu badan yahay muwafaqna wuu ahaa laakiin masaa'il badani way dhaafi karaan made waa laga xadiid badnaa inankiisaa ka xadiid badan ibnu cabdilaahi munaadaraduna waxa aynu ka faa'iidaynaa xadiidka waxaa la yidhahda munaadaradu inaanay ahayn la isnacay maxaa la doqoni meel lagu xisaabtamay in lagu ficiltamay moodaa lagu kala tege munaadarada cilmigaa waa la isla eegaya aad baa la isula eegaya laakiin asxaabtu dhaqankuu nebigu baray calayhi salaatu wasalaam ayaa waxay ahayd xoriyada ibdaa alra'yi waalkalaam hadalka iyo xoriyad tacbiir iyo ra'yiga in la cabiro ijtihaadka la sameeyo laysu cudurdaaro xadiidku waa saxiix buu ku leeyahy duuna dikri diraac diraacaasaan sugnayn wa sawaabu kafayhi weeye sida riwaayada ka dambaysaa sheegayso marka qolada diraaca sugtay ee way sugantay riwaayadaasi way ku camal faleen oo sucullada hala gaadhsiiya bay leeyihin qolyaha kalena waxay leeyiin inta diraacaan sugnayn oo kafaynkay ku eegto nawcun aakharu min atayamum waa qayb kaloo iyana gebagabaysigaaba la qabso can cabdiraxmaan bni abza ana rajulan sa'ala cumara bna alkhadaabi can itayamum ninbaa cumar weydiiyey gebagabaysiga falam yadri maa yaquulu cumar wuxuu garan waayo wuxuu ku yidhahdaba inaad ka aamusto wixii aad garan weydana wax weyn weyn asxaabtuna marka ay garan waayaan wax waxay odhan jireen war yaa garanaya waar berabera la soo weydiiyo madaxdooda iyo raciyadoodaba saasay ahaayeenoo ismay dhibi jirinba qofku markuu isku kalsoon yahay isma dhibo garan maayadana kama baqo axmed waxaa imaam malik buu habaan filayaa baanin weydiiyey afartan masalo oo sodomeeyo aanu uga jawaabin ama dhowr iyo soddon taqriiban markaasuu yidhi intaa garan maayo waar meel dheer baanu kaaga soo safarnaye dee garan maayo maxaad odhanaysaa buui orod suuqa baro waxaad tidhaahdaa buuhi imaam maalik soddon intaasoo masalo garan waayo dhowr iyo soddon masalo bal adiguna soo fadeexadee buui waaye intaasubaad la warwareegaysaa waaya marka inac min alcilmi laa aclam marka falam yadri maa yaquul wuxuu ugu jawaabi lahaa xadiidkii aanu hayn faqaala camaar ayaa wuxuu ihi atadkuru ma xusuusanta xaysu kunnaa fii sariya markaynu col la soconnay fa ajnabtu aan jinaabooday fatamacagtu fi turaab aan gelgelimaystay faataytu nabiya faqaala uu nabiguna igu yidhi inamaa yakfiika haakada sidaasaa kugu fillay sidiibaa haddaba sharax kale laga bixiyey inamaa yakfiika haakadaadii maxay noqotay wadaraba waxa uu ku dhuftay shucbatu raawihi shucbo oo ninkii xadiidka warinayay biyadayhi labadiisa gacmood wuxuu ku dhuftay calaa rukbatayhi labadiisa jilib wanafika fiihimaa wuu afuufay wamasaxa wajhahu wamasaxa bihimaa wajhahu wejigiisu ku masaxay wa kafayhi labadiisa gacmoodna wuu ku masaxay maratan waaxidatan mar keliya marka ninkii sawirka bixinaya ka hore ka soo qaaday ilaa muuqaalkaasu ku tasalsulaya xadiidkii oo uu ku wareegsan yahay waa shucbe sawirku bixiya waxa weeye labadii gacmood ayuu jilbaha ku dhuftay kolkaasuu afuufay kolkaasuu wejigiiyo labada gacmood intaa hore masaxay marka dhul buu ku dhuftaybaa tan kuma jirto kutub badan waan ka eegay laakiin qaarkood waxay qorayaan wa daraba biyadayhi calaa rukbatayhi badalan min alard ayay qaarkood qorayaan shuraaxda halkuu dhulka kaga dhufan lahaa buu labada jilib ku dhuftay deetolom labada jilib baa u boodaysnaa oo usii camirnaa yaxtamil way iska suuragal in labada jilib boodhka lahaayeen markaa hadday dee boodh layn boodhna loo baahnaa kanuu situmu ku dhufsaday kolkaasu wejigii labada gacmoodna dhag ku siiyey khalaas kaalintii gidaarkun bay ugelaysa ila madaahibta qaar baa qaba barafka in lagu gebagabaysan karo isaga qudhiisaba barafkuba biyabaha iska ahaadee saciidkuun bay ku jiraan buu bacdulmaalikiya baahanbaa filaya inkastoo qawl daciifa yah markaa halkuu dhulka kaga dhufan lahaa buu jilbihiisa kaga dhuftayoo boodhkii halkaa ka qaatoo dabeetana wejigiiyo gacmuhu mariyey yaxtamil waxaa kaloo iska suuragala inay tii intuu dhulka ku dhuftay inuu jilbaha ku khafiifiyey intuu dhulka ku dhuftay inuu jilbahana kusii khafiifiyey afuufay haddana taasina waa labadaa macneba suuragal wey marka iyaduna waa nooc kale nooca jilba ku dhufashadu macal afuufisa waxaana dalkaa ka faaidaystay inay darbad keliya tahy wejigiiyo gacmiiba mar keliya loo soo qaaday can abza qaala ajnaba rajulu nin baa jinaabooday faataa cumara radia allaahu canh cumar buu u yimi faqaala inii ajnabtu falam ajid maan biyana ma hayo qaala wuxu uhi laa tusalli ha tukanin qaala lahu camaar ayaa isaguna sidan ku yidhi saasaanay tahayoo qofku markuu khaldamo in la fadeexadeeyo maaha ee waxa weeyaan waa loo naseexaynaya muslimiintu waxay xaq isugu leeyihin qofka khaldama khaladkaa uu galay waad u sheegaysaa waxa aad leedahay halkaa iyo halkaasi malaha saasay ku wanaagsantay marka isaguna waa rujuucu ila alxaqi fadiila xaqa oo loo noqdaa waa ammaane waa inu idhahdaa jazaaka allahu khayran inuu qofku ruq ka faa'iidaysto qof kale oo ama wax sheegaya ama wax qoraya ama wax gudbinaya qaladaadkiisa ursado suuq ka dhigtaa waxay ka mid tahay waxyaabaha qofku aafimu ku noqonayo ku dambaabayo liannahu toosin iyo xaqdoonid maahee waa intiqaam iyo fadeexadayn bay taasi noqonaysa hababkay asxaabtu wada dhaqmayeen eeg amiiru mu'miniin oo markaa masaladii garan waayey ama ku gafay umuu huurinin suuqana kagamuu hadlin oo mu odhan uu ku dhexdhacay maanta odaygii odaygii annaga aragna uu ku dhexdhacay muu odhan laakiin hortiisuu ka sheegay war miyaana xusuusnayn buui maalintii caynkaa inaynu sariyada la socnaynu jilaaboonay fa amaa anta falan tusalli sidaan adu lahayd ha tukanin unbaanad cishada aan tukan buui wa amaa ana fa inii tamacagtu fa sallaytu uma ataytu nabiya fadakartu dalika lahu faqaala inamaa kaana yakfiik waxaa kugu filaa intan wadaraba shucbatu raawihi bikafihi darbatan darbad buu shucba ku dhuftay marka darbadda halkuu ku dhuftay weli inooma sheegna ma dhulku ku dhuftay mise jilibkiisiibuu sii watay wanafaka fiihimaa waa afuufay uma dalaka ixdaahumaa bilukhraa labadoodiibuu isku masaxay saasuu isugu xoqay markuu afuufay kadib waalku weli sii khafiifinaya uma masaxa bihimaa wajha wejigiisuu ku masaxay si kale haddii loo dhigo waxa weeyaan darbad buu ku dhuftay wanafaka fiihimaa markaasuu afuufay uma dalaka ixdaahumaa bilukhraa mid buu tii kale ku xoqay oo midigtana midigtana bidixduu dusha ka mariyey bidixdana midigtuu dusha ka mariyey wejigiina wuu dambaysiiyey oo dalaka wuxuu jejebiyey oo uu xoqay ixdaahumaa bilukhraa midkood buu ta kale ku xoqay waxa weeye isku masaxaadii dushan lagu masaxayay markuu ku dhuftay tanna dushu ka mariyey tan kalena dushu ka mariyey wejigiina wuu ku masaxay marka kayfiyadan maxaa ka soo baxay iyana waxaa ka soo baxay gacmiyoo la horraysiiyey oo maxay wejigii la dambaysiiyey waa masale khilaafiya iyana bayna alculamaa waysadu tartiibkaa shardi ahaa in xubnuhu see u kala horreeyana qur-aanku u sheegay loo kala horraysiiyo ma sidaasoo kalea loo kala horraysiinaya gacmaha iyo wejigana xagga tartiibta axaadiistu way u badan yihin laakiin qaarkoodoo kani ka mid yahay ayaa sheegayaa in la kala horraysiin karo cagsi lagu samayn karo oo tartiibku aanu waajib ku ahayn shayga la ydhaha gebagabaysiga waa nooca kale ee marka halkan ka soo baxayna waa kaa fa qaala cumaru baa wuxuu ihi shay-an laa adrii maa huwa shay aanan garanaynin wuxuu yahay ayuu cumar ku yeedhiyey waxa uu ku ku tuuray hadal aanan garanayn wuxuu ahaa camaar de waa inagii soo aragna wuxuu ahaa fa qaala wuxuu yii de war iska hubs war ilaahay ka cabs waxaasuu ku yidhi fa qaala wuxuu yidhi in shiita laa xadadtu haddaad doonayso mabaan ka sheekaynba inaanan ka sheekaynba kasoo qaadba laa xadadtu mabaan sheeginba laa uxadiu maaha ficil mudaaric maaha waa ficil maadiba in shiita haddaad doonaysa laa xadatuhu mabaan sheegin dee kasoo qaad inaanan faafinba halkaa ku xidhba dee wa fii ziyaadatin siyaado kale waxay sheegaysa qaala wuxuu ihi bal nuwalliika min dalik waxaanu kaa ku tawallisiinaynaa dusha kuu saaraynaa kuu xambaarinaynaa maa tawallayta wixii adigu aad xil qaaday oo ah inaad aqoontan leedahay iyo ammaanadan diineed ummaddana gaadhsiinayso cilmigii iyo balaaqiisaba adaanu kuu xil saarno ku aaminsan nawcun aaqaru waa nooc kaloo tayamumkii ka mid a can cabdiraxmaan bni abza ana rajula jaءa ilaa cumara radia allahu canhu faqaala inii ajnabtu falam ajid ilmaa faqaala cumaru laa tusalli faqaala camaar amaa tadkuru ya amiira almu'miniina id ana waanta fii sariyatin faajnabna falam najid maa'an faama anta falam tusalli waama ana fatamacagtu fi turaab uma sallaytu فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك إنما يكفيك ذي دونينا كو وضرب النبي بيديه إلى الأرض مر والبا وحوب أنت حديث عيد عيد كل افترق ثم نفخ فيهما وأفوفي فمسح بهما وجهه وكفيه وحاوكم مسح وجهه سيوم بهالمرساو مريه لبدا كفنا آير ساسو مريه وحادو دبير وي dhag كسيي wejiguu ku masaxay mar labaad kuma celinin labada gacmood unbuu saa dushooda isu mariyey shaka raawi raawigii baa shakiyo wa qaala wuxuu yidhi laa adrii ma garanayo fiihi xadiidka ila lmirfaqayn inuu yidhi aw ila lkafayn inuu yidhi laakiin dee waa kii sheekhu ku tilmaamay sida maxfuudka ahina waa kafaynka mirfaqaynkuna waa shaad qaala cumaru baa wuxuu yihi nuwalliika min dalika maa tawallay markaa tanina intaa kooban bay ku sheegtay baabu tayamumi ljunub can shaqiiqi qaala kuntu jaalisan maca cabdilaahi wa abi muusa cabdilaahi bni mascuud iyo abi muusa alashcari raggaasuu la fadhi ah culimmadii waaweyneyda asxaabta fa qaala abuu muusa baa wuxau idhi awalam tasmac qawla camaarin licumara war cabdilaahi miyaanad maqlaynin cumaroo camaar hadal ku yidhi soo socda marka labadan asxaabiya wada fadhiyaa waxay ka sheekaysanayaan wadahadalkii dhex maray cumar iyo camaar cabdillaahi abi muusa ka sheekaysanaya bacahanii rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam fii xaajatin buuri camaar baa yidhi nabigaa muraad ii diray fa ajnabtu falam ajid ilmaa eraya soo noqnoqday weed macnooda iska garanayso fatamaraqtu bisaciidi uma ataytu nabiya sala allahu calayh wasalam fadakartu dalika lahu faqaala inamaa yakfiika an taquula haakada qowl oo bimacnaa ficliya wey an tafcala haakada inaad sidan samayso sidiina maxay noqotay wadaraba biyadayhi cala alardi darbata hal mar buu ku dhuftay dhulka inay darbadaasi un mutacayin tahay oo lagama maarmaana ayuunbaad arkaysa fa masaxa kafayhi labadiisii gacmood buu masaxay uma nafadahumaa wuu gilgilay oo saasuu sidii wax daadinaya markaa waxa ay qaarkood shuraaxda leeyihin uma fa masaxa kafayhi danaa mujmala mubayinka caddaynayaana waxa weeyaan uma nafadahumaa ka daadinta sida uu kafaynka u masaxay waxa weeye inuu nafdi ku sameeyo ciiddii uu ka daadiyay dhulka markuu jug kaga siiyey ayuu saa u lulay marka masxintani tii masaxaadda way dambaysaa laisku masaxayay wuxuu ka daadiyay ciiddii masaxaaddiina waa ta uma daraba bishimaalihi calaa yamiini bidixdii buu midigta ku dhuftay oo ka masaxaya wa biyamiinihi calaa shimaalihi tii kalena tanuu ku dhuftay calaa kafayhi buu isku masaxay waa badel iyana calaa kafayhi labadiisan kaf xaggooda saru isku masaxay waa wajhowna wuu masaxay marka fa masaxa kafayhi uma nafadahuma wuu khafiifiyuun bay noqon intan kalena ilaa kafayhi laga gaadhaana waxay sheegaysaa un labadii gacmood oo dushooda uu masaxay wejigiina waa raaciyey oo uma daraba bishimaalihi calaa yamiinih wa biyamiinihi calaa shimaalihi labadii gacmood dushoodiibuu isku dhuftay calaa kafayhi unbaa sii caddaynaysa haddana labada gacmood dushooda ayuu isku masaxay wejigiina waa masaxay markaa abi muusa yidhi maalintuu camaar caynkaa ku yidhi cumar ma ogsoonti cabdilaahi faqaala cabdulaahi baa wuxuu yihi awalam tara miyaanad adigu arkaynin cumara cumar miyaanad arkaynin lam yaqtanic biqowli camaar hadalkii camaar inaanu ku qancin lam yaqnac inaanu ku qancin biqowli camaar sawkii cumar laftiisu iska soo taagay dee marka cabdilaahi wuxuu la yarahayaa camaar cumar buu la hayaa abi muusena wuxuu la hayaa camaar abi muuse iyo camaar baana ku taagan markaa sida axaadiidu ay sheegayso qowlka qawiga waa kaawey wallahu aclam